subax wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka subax liishiyaad hubaysan oo weerar jidgal ah ku qaaday ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya oo ku socdaalayay qeybo ka mid ah gobolka hiiraan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo darajadii ciidanimo u soo celiyey saadaq joon oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ergeyga gurmaadka abaaraha soomaaliya xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur oo kulan la qaatay madaxweyne ku-xigeenka bangiga horumarinta islaamka gudoomiyaha golaha shacabka oo magacaabay afar iyo tobanka guddi ee golaha shacabka ciidanka xoogga dalka oo howlgallo culus ka wada qeybo ka mid ah gobolka hiiraan beelo walaalo ah oo lagu heshiisiiyey gobolka shabeellaha dhexe iyo mas-uuliyiin ka qaybgalay wararka dibaddana waxaa ka mid ah xeer ilaalinta maraykanka oo diiday in la faafiyo qoraal ay maxkamaddu la wadaageen dadkii baarayay
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale ismaqal wanaagsan waa subaxnimo talaadaha taariikhdu waxay ku beegan tahay lix iyo tobanka agosto sanada laba kun labaiyo labaatan intii aada maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynay warka subax iminkana kusoo dhawaada qodobadaas oo faahfaahsan maleeshiyada hubeysan ayaa waxaa lagu soo waramayaa in ay weerar jeedgooyo ah ku qaadeen kolonyo ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya kuwaasi oo sida la sheegay ku socdaalayay deegaano ka tirsan gobolka hiiraan wararku waxay sheegayaan in weerarkaasi lagu qaaday ciidanka dowladda oo ku socdaalayay deegaanada teedan iyo sidoo kale qodqod ee gobolka hiiraan waxaana weerarkaasi ka dhashay sida wararku ay sheegayaan khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac inkastoo aan weli la xaqiijin dadka ku dhintay weerarkaas ayaa goobjoogayaal waxa ay sheegeen in lagu dilay askar ka tirsan ciidanka dowladda waxaana sidoo kalena inta ay ku dareen inay jiraan dhaawacyo soo gaaray ciidanka la weeraray ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi sidoo kalena askartu ayaa ku waxyeeloobeen iyadoo aysan sidoo kale saraakiisha gobolka aysan wax war ah ka soo saarin dhacdadaasi weerarkaasi lagu dilay askarta ka tirsan ciidanka soomaaliya ayaa waxa uu kusoo beegmayaa xilli ciidanka dowladdu ay deegaanada gobolka hiiraan ka wadaan howlgallo culus oo ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab waxaana tiro dhowr jeer ah gobolkaasi kusoo laalaabtay weerarada inta badan ay geystaan maleeshiyaadka hubeysan ee deegaanadaasi ku sugana dhanka kalena haddii aynu fiirino madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu daraja waa darajadii ciidanimo uu soo celiyey saadaq cumar xasan saadiq joon oo ka tirsan golaha shacabka kaasi oo horey darajada ciidanimo uu kaga xayuubiyey madaxweynihii xilka ka digay maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo xilli uu ka hor yimid muddo kororsi uu doonayay farmaajo in uu ku darsado intii uu talada joogay xasan sheekh waa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xeer madaxweyne dib uu soo celiyey sarreeye guud saadiq cumar maxamed dhammaan darajooyinkii iyo sidoo kale xuquuqdii ciidan ee uu lahaaya ee uu ku lahaay booliiska soomaaliyeed si waafaqsan qodobka siddeetan iyo toddobaad iyo sidoo kale kan sagaashanaad ee dastuurka ku-meelgaarka ah ee soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka duulayay sharciga dhismaha ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa waxa ee soo baxay sanadkii kun sagaal boqol saddex iyo toddobaatankii ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay in booliiska soomaaliyeed ay saldhiga u noqdaan hanaanka dimuqraadiyadeed iyo sidoo kale ilaalinta sharciga sareeye guuto saadaq cumar maxamed saadaq john ayaa laga bilaabo haatan waxaan u siixay xeerkan madaxweyne ayuu yiri madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud wareegto waa qoraal uu soo saaray xeerkan madaxweynaha waa xeerkan madaxweyne ayaa waxa uu dhaqan geli doonaa ayaa lagu yiri shan iyo tobanka bisha agoosto oo ku beegan marka uu sixay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud dhanka kalena haddii aynu eegno beelo walaalo ah oo ayaa lagu heshiisiiyey gobolka shabeellaha dhexe waxaana sidoo kale ka qeybgalay heshiiskaasi mas-uuliyiin ka tirsan dowladda sooma waa dowladda federaalk soomaaliya faadimo cabdulqaadir ayaa ka waramaysa
الله اقبل الله جيب الله اقبل الله جيب الله يسوق يعافي وعدناك بركه غبه يسوق جيده ثم غيبه الله كدغو مدك نمس مع المسالك اللي وفت الله كدغو مدك تولك مدي الله كدغو امين ابارت الله كخيب على الله كخيب قولك الله كخيب امين
halkan joogo waa tuulo ka mid ah deegaanka garowsuweyn ee hoostaga ah degmada cadalle dhowaan waxaa gogol nabadeed halkan loogu fidiyey beelo walaalaha oo wadadega halkan islamarkaana shaqaaqa soo kala dhex gashay waxaa ku sugnaa saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta heer degmo ilaa heer gobol oo dhanka gobolka shabeellada dhexe ah markii aad fiiriso deegaankan waxaa ku nool dadiw aad u fara badan deegaanka garasweyn ee hoostaga degmada cadalle iyo muqdisho waxay isku jiraan kilomitir beelahan dib u heshiisiinta la dhex dhigayna waxay ahaayeen kuwo laba bilood ay colaadi dhex taallay hase yeeshee dadaal xooggan oo ay sameeyeen saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo uu horkacaya taliyaha guutada afaraad qaybta labaatan iyo toddobaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaashaanla sare sanay cabdulle sidoo kalena ay ka mid ahaayeen imaam daahir maxamuud taliyaha booliiska hirshabelle gudoomiyaha degmada cadalle gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda gobolka shabeellaha dhexe muuse shitaawe gudoomiyaha deegaanka gubadle kaalibey iyo mas-uuliyiin kale kuwaasoo dhammaantood u istaagay sidii xal waare looga gaari lahaa colaadda beelahan u dhexaysa qabanqaabada dhigitaanka gogasha dib u heshiisiineed abaabulkeeda waxaa lahaa horjoogna u ahaa korneyl saney cabdulle cusud waxaa mudan in sidoo kale qayb weyn oo muuqato uu ku lahaa dib u heshiisiintan taliyaha booliiska hirshabelle hal meel ayaa lasugu keenay dhammaan beelihii diriirta u dhexaysay iyadoona uu imaam daahir maxamuud ahaa sidaha calanka nabadda iyo in qoysaskan ay noqdaan kuwa qaboojiya dabka ka dhex aloolsan goob fagaaraha ayay isku saamaxeen islamarkaana qoloba qoloba kale waxay u muujiyeen in colaadda ay nabadi ka doorteen mar kale ayuu dib u bilowday habdhaqan ka wanaagsan ay iskula dhaqmi jireen beelahan walaalaha ah waxa ay soo bandhigeen dhaqan ahaan iyo hiddo ahaan waxay u leeyihiin intaasi kadib hadal jeedinta ayaa la gudagalay ugu horreynna waxaa hadal ka qaatay gudoomiyaha degmada cadalle muuse keli maanta w arrinta meeshan laysugu yimid fantastiyahan iyo howlaha quruxda badan oo socda waa heshiisiintii beelihii yaryaraay arrintii yareed ee meeshan ka dhacday tuulada deegaan garasweyne ka tirsan degmada cadalle arrintaas waxaa laga gaara guul cid walba ha ogaato cumar cali waa sarkaal militari ah waxa uu sheegay muhiimaddu inay tahay in beelahan ay ka shaqeeyaan horumarkooda iyo nabadgelyadooda waa isu celsheen dadka dadku ayagaa heshiiye laakiin waa laysu celshi wax haddii aan laysu celin oon la istaagin wax oo imahaya ma jiraan waa laysu celshi maamulku waa isu celshi dadkii waa isu yimaadeen dhaqankii ugu dambeeye waa yimiday arrintii waa la xaajeeye waana dhammaatay taliyaha booliiska hirshabelle xasan dhiciso oo isna dhankiisa hadla ayaa sheegay inay ku guulaysteen gogasha heshiisiineed oo ay fidiyeen mas-uuliyiinta dowladda ayuu u diray fariin ku aadan in gurmad ay u sameeyaan dadka ku nool halkaasi ee abaartu saamaysay waxaan maalmahan u joognaa dad walaala oo biryahan gacantooda isgaartay oo shaqaaqeer ay ka dhex jirtay arrimahaasaan u joogna maalmahan waxaana soo dhammaynay arrintii waa isu keennay si nabaday ku dhammaatay si walaalnimahay ku dhammaatay waa kuwa maanta ugu dambaysay ay mashxararaayaan waa kuwa angeela iyo shirka meeshaan ka dhacaya waxaa waa dib heshiisiintii waxaan kusoo dhammayna meeshaanay kusoo dhammaatay maantay ku eg tahay dadka walaalahayna waa wixii ka dhex jiro shaqaaqaay waa ka dhex baxeen waxaan leenaha dadka kale walaalaha hadday jiraan iigana in ilaahay ou saas ou heshiisiin uu dhex dhigo intaasaan leenahay waxaa kaloo leeha dadka abaaraha haysa rumaanta dhulkan aan joogno ayadana waxaan leenaha abaarta in ilaahay ka qaataan ugu baaqaynaa dadkuna ha ogaadaan mas-uuliyiintana ogaato in dhulkan iyo dalkan ay abaar ka jirto intaasaan kusoo gebagaba masantihi imaam daahir maxamuud imaam cumar oo ugu dambeyn hadalka soo xiray ayaa baaq u diray xildhibaanada qaranka dadka mahandigan dhaqankooda haddii la heshiiyo waxaa laga bilaabaa nambar wan sumal iyo sumayn in wixii uqdadaah maxa ku jiran iyo godloqoda lagu duugo intaana way u joogtay ayaguna waa samayn si fayaabiya ku samayn alxamdulilah intii heshiiska ka soo shaqaysay oo biilaha isqabtay ka mida intii ka xagaysay dhammaantood meel kastay joogeen dibadda iyo gudahan ayagana waa ugu mahadnaqaynaa si gaara waxaan ugu mahadnaqaynaa saraakiisha ciidamada xoogga dalka iyo taliyaha booliiska hirshabeelle iyo maamulka gobolka iyo maamulka degmada oo her iyo habeen afartan iyo shan cishmiya maaqaan iyo ka badan ayay habeen iyo maalin u taagnaayeen howlahaasna waxaa la iska rabaa mararka qaar aniga duub aan ahay ma raba anaan qof gooni carab ku dhifdho xildhibaanadii qaranka oo dalkan dadkan metelayay inkastoo ay dhinaca lojistikada ay ka qayb qaateen sida aan dareemaya laakiin inay goobjoog noqdaan oy dadkoo dadkooda baahiyaysan oo abaaraysan ay goobjoog noqdaan markaana kole sidaanoo kale ay yimaadiin ayagana waa jeclaa lahayn dadka waxa ka dhex guuxayaan aniga waxaa la yidhi owrka iyo qofka wada owrka iyo qofka hogaamiyaha hogaana u dhexeeya
codkaasina waxaa u dambeeyey warbixinta ay noo diyaarisay waryaheena faadimo cabdiqaadir markaana haddii aynu eegno ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya u qaabilsan arrimaha abaaraha iyo bani aadanimada xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa kulan la qaatay madaxweyne ku-xigeenka bankiga horumarinta islaamka doctor zamiir ikhbaal labada mas-uul ayaa ka wada hadlay sidii bankiga islaamka oo gurmud deg deg ah oo maaliyadeed iyo sidoo kale kaalin qaraamid oo uga geysan lahaaya abaaraha daran ee xilligan ka taagan dalka soomaaliya doctor samiir ikhbal oo ah kusimaha madaxweynaha bankiga islaamka ayaa waa bankiga horumarinta islaamka ayaa ballan qaaday in uu bankigu uu dowladda soomaaliya kala shaqeyn doono gurmadka abaaraha iyo guud ahaanba dalada looga horta waa dadaalada looga hortegayo in abaartu ay isku bedesho macluul laga soo waaqsan waayo bankiga ayaa dhowaan u gurmaday bulshada u nugul ee waa bulshada nugul ee abaaraha iyo sidoo kale colaaduhu ay saameeyeen ee afghanistan si loo daboolo baahiyaha bani aadanimo ee deg dega ah ee ka jira deegaanadaasi markaana haddii aynu eegno mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa waxa ay gaareen degmada buula burde ee gobolka hiiraan mas-uuliyiin uu horkacayay waa madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi yuusuf dabageed iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo ka kooban wasiiro iyo sidoo kale xildhibaano ayaa si weyn loogu soo dhoweeyey magaalada buula burde ee gobolka hiiraana madaxweyne ku-xigeenka waa madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle yuusuf dabageeda ayaa halkaasi waxa uu kula hadlay waxgaradka degmada iyo sidoo kale guddoonka sare ee degmadaasi buula burde annaga hadda maanta uma bugno kamana fikirayno soo dhoweyn iyo sacab iyo durbaan midna maya waxa dhacaa waa maqlaysiin dhibaatada hadda aduku aad nin kastoo hadlo kiinaahu sheegay waa sax waa idila ogna laakiin mid ka dhib badanaa timid hadda mid ka dhib badanaa timid adduku haddaan wax kala waaydiin biyahan webigaabad helaydiino iyo qof walba wixii ilaahay siiyo dad abaar joogay oo laga yaabo xoolihii inayna awal u gadmayn oo xoolihiisu sida yihiin aan isla ognahay oonan hadda qof ay ka qarsan yihiin aysan jirin oo haddana ceelashay biyaha ka cabaayeen la gubay u fiirsaya shan boqoloo kun shan boqoloo oo shan boqoloo neef oo ariya iyo dhowr boqoloo geela hoteelaan taagan ama turki la qarxiyo waana wakhtigaas la joogo bukura sidoo kale loo qarxiyo waana wakhtigaas la joogo guryihii in la gubaa loogu daray u fiirsadaya cawo hore waxaa la tegey xalfoolay waa ka warqabtiin intou dagaalku idiin dhaafay waxaa la yidhi bacahaana bixiya biyuu idigu jiraan waxaan meesha idiin yaalloo dhan meesha ka saara meeshaan in la banneeyo cidlo laga dhigaa la rabaa nin jiilaal joogoo walax dhan lahow uu biyo ahaan ku shubtay ama bac ku shubtay oo la yidhi bacda ama jeexa ma kala gooy meesha ka bixi ceel kalena meel ugu aalin xoolihiisuna ina meel kala gaarin intou aada waxaa dhacday ma dhimashaa dhimasho loo dhaantay anukoo shahiidayno jihaadayna aan dhimanno inay xalfoole isku sheegay waa soo showraynahay adku loo soo noqdaan showrkiina waxaa ka soo baxay saddex baabuur iyo afar waxay yihiin moogiye tignika ayagoo wata inayay yimideen wixii ka dhecelahay meesha ka dhaceen
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan muqdisho soomaaliya iminkana akhbaaraadka dibadda hogaamiyaha laga guuleystay ee dalka kenya raila odinga ayaa waxaa la filayaa in uu dacwad u gudbiyo maxkamadda dalkaasi kadib markii sida la sheegay ilaa iyo waa markii laga laga guuleystay tartankii doorashada ee dalka kenya kaasi uu ku guuleystay madaxweynaha cusub ee kenya william ruuto gudoomiyaha guddiga doorashada ee kenya ayaa ku dhawaaqay in william ruuto uu ku guuleystay doorashada madaxweynaha waxaana sidoo kale raila odinga uusan ilaa iyo haatan arrintaasi ka hadlin raila odinga oo arrintan aan ka hadlin waa natiijadaasi aan ka hadlin ayaa matra karu oo ah ku-xigeenka isbahaysiga uu hogaamiyey raila odinga ayaa bartiisa twitter-ka waxa uu kusoo qoray qoraal u dhigma inuusan ku qalmin amase uusan ku qanacsanayn sida ay wax u dhaceen waxaana haatan la filayaa amase in haatan uu madaxweyne waa raila ondinga uu gudbiyo dacwada ka dhan ah doorashada iyo sidoo kale qaabka ay u dhacday sharciga dalka kenya ayaa dhigaya in masharax waa in musharaxa laga guuleysto oo toddoba maalin gudahood ku gudbiyo dacwadda taasi uu kaga cabanayo sida ay wax u dhaceen waxaana sidoo kale taageerayaashiisu ay qalalaaso ka sameeyeen magaalooyinka inta badan sida waa magaalooyinka uu kasoo jeedo ee sida weyn looga taageero musharaxa laga guuleystay ee raila odinga warkiisa waxay dhegeystayaal aad kala socoteen raadiyaha dalse waa nageyntaa ciddii wararka iyagu seegaan waxay dib kaga heli karaan baraha aynu internetka ku leenahay ee radio dalson com
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel